fiican oo wanaagsan halkan waa dalsan waxaa kula soo dhowaada barnaamijka wareegga afarlaatanka saac ee raadiyaha dalsan
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xihan tahay war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kalaaday u ban acul baa loogu tawgalay
mar kale ismaqal haboon saaxiibayaal qodobbadan idiin hayo eed maqli doontaan waxaa ugu waaweyn maxkamadda ciidamada qalabka kasida ee dowladda soomaaliya oo soo saartay xukun dila islamarkaasina askari ka tirsan dowladda xukun dultoogashaa ku xukuntay waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa ood maqli doontaan mid ka mid ah diyaaradaha nooca dagaalka ama militariga oo ku dhacday degmada afkooye waan idiin soo gudbin doonaa waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa booliiska soomaaliya oo gacanta ku dhigay hub aad u tiro badan adba hubkaas sidee gacanta loogu dhigay waxaan idiin soo gudbin doonaa taliska gobolka banaadir oo arrintaasi si adag uga hadlay islamarkaasina weeraray cid kasta oo ay sheegeen in aynan la ogolayn in hubka laga ganacsado waxaanan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya oo lagu eedeeyey in ay lunsatay mushaarka macalimiin ka tirsanaa wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya islamarkaasina intixaan u galay haddaba qaar ka mid a macalimiintaasi oo bannaanbax dhigay ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijka waxaan kaloo idiin haynaa xogo kala duwan oo ku saabsan oo ka soo baxaya wadahadaladii shirkii etoobiya uga soconayay etoobiya aanahde wadahadaladii u dhexeeyey etoobiya iyo soomaaliya kaasi oo turkigu dhexdhexaadinayay maxay tahay sababta uu shirkaasi u baaqday wejigiisii saddexaad xiisadda u dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya halkii ayay ku dambaysay waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa sheekooyinka ku saabsan in shirkaasi mar kale dib loo amba qaadayo waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa aadan madoobe oo kulamo xasxaasiya la yeeshay madax kala duwan waxaan kaloo idiin haynaa wararkaasi iyo kuwo kale oo kala duwan oo aan idiin qarinayay saaxiibayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saace dalsan
warkaalkaalkaalkaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
ifajigan ayaa laga rabaa
ismaqla haboon saaxiibayaal meel kastood naga dhaganaysaan amase naga dhagaysanaysaan ood nagala socotaan aan ku bilaabe taliska ciidamada booliiska ee gobolka baraadir ayaa maanta waxay gacanta ku dhigeen hub kala duwan waxaana sidii guwaadkeedu hanjabay taliyaha ciidamada gobolka baraadir macalin mahdi oo sheegay inaan marnaba la ogolaaninin in hubka laga ganacsado cid kasta oo lagu qabtana tallaabo sharciga laga qaadayo sidoo kale waxaa hadlay guddoomiyaba waa kuwan eena la dhugta
howlgal hay-adaha ammaanka ay wadeen toddobaatan iyo labadii saacee lasoo dhaafay oo ujeeddadiisu ay ahayd xeerkii ka soo baxay golaha wasiirada labaatan iyo- dhaqangelinta xeerkii ka soo baxay golaha wasiirada ee lagu ay- ee lagu ansixiyey xeer ra-iisul wasaare soona baxay taariikhdu markay ahayd labaatan iyo afartii julaay labada kun iyo afar iyo labaatanka ujeedkiisuna ahayd mamnuucista ka ganacsiga hubka iyadoo la dhaqangelinaya ayaa la qaaday howlgalkaas toddobaatan iyo laba saacadood socday waxaana lagu soo qabtay sidaad la socotaan hubka aad aragteen iyo ashqaasta aad aragteen dadka aad aragteen oo tiradooda tiradooda ay gaarayso ilaa afar runtii iyo soddon soddon iyo tod- af- soddon iyo iyo lix qoray oo afar beekaamo ay tahay iyo soddon iyo laba aake waxaa- iyo rasaas aad u tiro badan howlgalladaas waxay ka dhaceen meelo kala duwan goobo kala duwan oo caasimadda ayay ka dhaceen degmooyin kala duwan ashkhaastaas kala duwanna waa lagu soo qabtay kuwaasoo ahaa qowlaysato caadaysatay inay ka ganacsadaan hubka sharci darrada si sifo sharci darro ana ku gedayey ujeedka iyo maqsadka weyn oo u- laga lahaana uu ahaa in si si- si- sifo sharci darrada dadka soomaaliyeed lagu dilo ama ha ahaato khawaarijta ama ha ahaato meel ka baxsan oo ah shacabka soomaaliyeed ay is- isdhibaateynaya inay isku dhibaateeyaan runtii hore iyo gadaal horaa dhow uma laabanayno meeshan ka nimid oo ahayd hubka sharci darrada ahaa uma laabanayno meeshan ka nimid oo ahayd hubka lama koontarooli kare ee maaragtay waa in la ilaalshaa horaan u soconaynaa lama ogola qof muwaadinoo soomaaliyeed inuu xuduudaha dalka ama ka soo gelsho ama ka ganacsado hubka waa la mamnuucay qof kasta oo ku howlanaa horena ugu qof kasta oo hadda ku howlan ama ku ama hadda gacanta kula jirana waxaan gaarsiinaynaa ciidamada ammaanku gacan adayay ku soo qabanayaan sharcina- sharcigana waa lala tiigsan doonaa runtii waa ayaan darro in qof soomaaliyeed uu ka raadsho macaash dhiigga ummadda soomaaliyeed inuu hubkii khawaarijtu dadka ay ku dili lahaayeen inuu u gado qof soomaaliyeed isagoo raba inuu ilmihiisa ka biisho wax kale oo laga ganacsada ayaa ka badan uu qofku ka ganacsan karo waxaan leenahay dad- dadka soomaaliyeed ee muwaadiniinta qof kasta ee soomaaliya ee ka ganacsada hub wuxuu la mid yahay qof khawaarija wuxuu la mid yahay kuwa hurunaya dhiigga sokeeya ee ummadda soomaaliyeed isku laynaya wuxuu k- la mid yahay kuwa cadowga shisheeyaha u adeegaya ee kasoo gudbinaya qof kasta oo liistiga la- liistiga ay hayaan hay-adaha ammaanka ku jirana ha dhowaato hase dheeraatee waa lasoo qabanaa sharcigana waa la horgeynaa waxaan leenahay xoolihiina kala baxa waxaan leenahay qofkii lagu qabtaa waxaa la horge- la horgeyn doonaa sharciga iyo cadaaladda kuma ekaa doono howlgalkaanu soddon iyo lixdan qoray oo lasoo qabtay oo soddon iyo saddexda aake iyo afarta beekaam iyo rasaasa lasoo qabtay intaas wuu ka badan doonaa intaas in ka badanaan u soconaa inaan aadno waxaan kaloo rabaa inaan halkan fariin uga marino dadka mas-uuli shaqaala dowlada ahaadaan ama mas-uuliyiin ha ahaadaano ama hay- xil ha haya- hayaano waxaan leenahay qof kasta ee gurigiisa ku haaya hubaa sharci darro ah ee aan lagu ogeynaysan dowladdu ku ogeyn ama colka uu madaxda u yahay aan u diiwaan gashanayn hay-adaha ammaanku waxay u soo qaadanayaan sharciyad ay ku fatashaan oo ku baaraan waana la baara qof kasta oo lagu qabtana maxkamada lagu geyna sharciga ayaa la hor- la horgeyn doonaa qof kasta oo ka mida oo lagu qabto isaga oo hub sharci darra ah gurigiisa ku haya waxaan dadka leenahay soomaaliyeed dadka mas-uuliyiinta waxaan leenahay guryihiina ka warqaba waxa ka dhex jira lama ogola askari ama ama askari ha ahaada ama shacab ha ahaade in qora sharci darraa guri lagu tago kuwa hadda lasoo qabtayna guryahooda lagu tegay kuwana meela ayagoo gooba kula dhuumanaya lasoo qabtay sidoo kale waxaan mamnuuc iyadana ah gaadiidka dowladda in la isticmaalo gaadiidka dowladda in la isticmaalo iyo oon u diiwaan gashanayn hay-adaha ammaanka ama talisyada ciidamada aan u diiwaan gashanayn gaari aan lahayn nambar ciidan xoogga dalka ama aan lahayn nambar booliisa ama aan lahayn nambar nabad sugida ama aan la- lahayn nambar asluuba ama aan lahayn nambar dowladda hoose intaba laguma wado kara magaalada gaariga hadduu buufsan yahay waa inuu lambar leeyahay rajiis garaysan yahay lana haayo markuu kasoo gudbaayo kontaroolkana la ogyahay intaa ka gadaal waxaan mar kale mar kale iyo mar kale ku celinaynaa shacabka soomaaliyeed ee sharafta leh ee karaamada leh waa ku mahadsan yihiin ee nala soo wadaagay macluumaadka dadkan ka ganacsanaya hubka naga caawiyey inta kalena waxaan aaminsannahay ee aan ku baadi ku- ku- baadigoobkooda ku maqannahana inaad naga caawi doontaan insha allahu tacaala waxaan idin lee- waxaan idin leenahay mar kale waa ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya mar kale waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed ee caabanayay ee cabashada waday ee cabashadooyinkooda laga jawaabay waxaan leenahay qof kasta oo muwaadina oo cabasho qaba hay-ado amni ama ka qaba maamul ama cid kale garsoorka dalka uu tegi karaa waa uu sheegi karaa waa uu cabo karaa laakiin waxaa laga rabaa dadku waxa dowladnimada xaqa ugu leedahay inay iska baxshaan waxaa laga rabaa dadka awaamirta hay-adaha ammaanka inay u hogaamsamaan wixii sharci darro ah innagaa diyaar u ah xaq waxaa u leedihin inaad soo cabataan inaad timaadaan xafiisyada dowladda haddii la qaban waayo xaq waxaa u leedihin sababliga inaad u sheegtaan haddii laydin dhibaato dhib laydin geysto laakiin waxaa laydinka rabaa waxyaabaha xaqa laydinkugu leeyahay oy kow ka tahay inaad ammaanka ka shaqaysaan waa inaad xirtaan kaamirada waajibay inku tahay cadowga soomaaliyeed ee kaamirada qaraxa ku xiraaya in badanoo ka mida ujeedka ay leeyihin waxay tahay inay qof ku dilaan qaraxaas la rabo in kaamirada la- la- lagu xiraayo waxaa loo wadaa in qof lagu dilo muwaadin oo soomaaliyeed in qof muwaadin oo soomaaliyeed la dilo ayaa loo wadaa maxay tahay faa'iidaday ku jirtaa inaan kaamira ku xirno la ogaado kii xiraba in lasoo qabto haddii haddii aynanan dhammaanteen annaga bulshada soomaaliyeed oo dhan oo caasimadda ku nool iyo dalkao dhan aanan cadowga soomaaliyeed la dagaalamina maalinba miduu ku xiraya maalinba qofuu dilaya sidaa daraaddeed waxaa la rabaa hay-adaha ammaanka in lagu ga- lagu garab siiyo lagu gacan siiyo kaamirooyinka wixii xadgudub inku ah oo ka ba oo sidoo kale waxaa la rabaa in lagu garab siiyo canshuuraha wax sharci darraa cid in weydiinaysaa ma jirta laakiin canshuurihii dalka oo la yidhi hala baxsha iyagana waxaa laydinka rabaa inaad bixidaan oo sidii loogu talagalay inaad u bixidaan wixii ka dheeraada wixii idin dhaba annagaa u taagan oo diyaarin ku ah lacag ka dheeraada iyo xoolo ka dheeraada inaan laydin weydiin har yaameyna u taagana waan u dhaarana waana ka shaqaynaynaa waxaan u mahadcelinaynaa muwaadinkii ex- weydow naga soo- na soo gaarsiiyey fariinta ahayd in la dhibaateynayo sidaasoo kalena waxaan leenahay dadka hana soo gaarsiiyaan fariimaha hadhahana waa la dhibaateeyey ha duubaan ha ka shaqeeyaan qof kastoo dhib loo geysto oo muwaadin ha soo cabta asuusa duumin xataa uusan bablik ka dhigin saldhigga ugu dhow ha yimaado naynawanka ha soo waco hay-adaha kale amniga koolka laga waco ha waco qofuu qaraaba leeyahay ha ku dacweeya saldhigga booliiska xaqu u leeyahay inuu tago oo laga qabto cabashadiisa haddii laga soo qaban waayo annagaa diyaar waa inaan ka jawaabno oo cabashadiisa qabanno waa maasantiin
meeshaan waxaa ishaya dowladda soomaaliyeed iyo khawaarij oo iyaduna hub wadata intaas wixii ka dhexeeya qofkii wata macnaheeda waxaa waaye qofka qofka hubkaas haya meeshuu rabuu hubkaas gey kara ogeydeen mukhaadaraadka markii lala dagaalama ilaa iyo haddana waa lala dagaalamaya maalin dhowaad hadda waa ogeydeen in la gubayo guryaha loogu galaya dad saraakiila dad laga yaabo in la yaqaano guryahooda uu yahay hadda laftirkeedana hubka eh, qaarkiis waa la ogyahay dad oo ama saraakiil ha noqdeen ama dad kale ha noqdeen guryahooda aan inta badan laga sheegay ayagu si aysan u dhihin hadhow waa nala gaar waxaa muhiima waxaas intaas uu taliyuhu ka hadlay oo ah la mamnuucay oo dowladdu ay mamnuucday oo xeerarku ay ka soo baxeen inay dhaqan galaana muhiim dalku maalinba maalinta ka dambayda horay u socda dowladnimadeennu maalinba maalinta ka dambayda waa xoogaysanaysaa shalay say ahaa jirta maanta maaha Eh, meel laga soo waco booliis iyo hay-ada ammaan iyo garsoor la dagaalamaya maaragta bulshada wax dhib ku ah ha- ma jiri jirin hadday jire- jiri jirtana waa yara sidaa darteed bulshadu horta marka koowaad waxaa la rabaa kuwa hubka sharci darrada ka ganacsanaya kuwa maandooriyaha ka ganacsanaya kuwa gaadiidka beentaa wata kuwa maaragtay musuq maasuqa iyo iska daba wareegga wada kuwa dadka dhacaya intuba waa dembiilayaaleh inay horta dembigaas ka waantoobaana la rabaa hay-adaha ammaanka iyo dowladda soomaaliyeed waxay u soo jeedaa qofka muwaadinkaa asagana inaan xu- lagu xadgudbin xaqiisa wixii maaragta xuquuq uu u leeyahana la gaarsiiyo oo qofkii dhacaaya laga hortago oo qofkii dhibaaya laga hortago oo qofkii ku xadgudbaaya laga hortago booliiskii diyaar u yahay garsoorkii waa diyaar waa aragteen maalin kasta maxkamaduhu markii ay dacwadaha qaadayaan dadkii dadka dilay ama askar ha noqdeen ama kuwa caadiya ha noqdeen maalin kasta in la maxkamadaynaayo oo su-aale la weydiinayo si babligaho dadweynihii ay arkayaan loo weydiinayo sidaas darteed waxaa la rabaa dadku inay soo gudubsadaan dacwadooda inay soo gudubsadaan qofkii ma og tahay asagu qof inta wax siiya wixiisa qarsada inuu ku eedeeyo dawladdii waxba qaban maydo booliiskii waxba qaban maayo gobolkii waxba qaban maayo hay-adihii waxba qaban maayaan sax maaha marka waxaa muhiim ah qofku inuu fiiri marna sharcigiiyuu qofkaasu garab siiyey marna dawladdiiyuu garab siiyey marna dalkiisii inay ay ka jirto meeluu u dacwoodo oo dacwadiisa wax ka qabanaydo ayuu soo bandhiga qofkaas marka waxaa loo baahan yahay waxaa la idin leeyahay dhagaha inta u furtiin oo shacabku dhagaha u furo inuu intaas uu fahmo oo maaragta uu goob kasta uu keeno kuwa hubka hadda taliyuhu uu ka hadlaya ka ganacsada dee hub haddii laga ganacsan jira mar laga ganacsan jiray maanta hubka waa dhammaaday ka ganacsigiisa qofkana waxaa la rabaa intaa ama la weerarin ama gurigiisa loogu tegin ama maaragta lasoo qaban inuu maaragta waxa uu gacanta kula jiro dembiga inuu faraha kala baxo meeshaan waxaa ishaya dowladda soomaaliyeed iyo khawaarij oo iyaduna hub wadata intaas wixii ka dhexeeya qofkii wataa macnaheeda waxaa waaye qofka qofka hubkaas haya meeshuu rabuu hubkaas gey karaa khawaarijuu ka gada karaa ayagu u gacan gelin karaa qof kalaa ka qaadan karo kuwaan dadka maalin kasta dhacaya oo taleefanada ka dhacaya oo dadka maaragtay hantidooda ku xadgudbaya kuwaas hubka waxay ka soo qaataan hay-ado dawladeed haddii hadda askar oo qaarkood ay ka soo qaataanna waa kuwa maalin kasta maxkamadda la saaraya laakiin waxaa mamnuuca oo mar kasta lain kala hadlaya in maaragtay hub sharci daraa uu qof gacantiisa ku jiro sida loola dagaalaya mukhaadaraadka uu la mid yahay waa ogeydeen mukhaadaraadka markii lala dagaalama ilaa iyo haddana waa lala dagaalamaya maalin dhawood hadda waa ogeydeen in la gubayo guryaha loogu galaya dad saraakiila dad laga yaabo in la yaqaano guryahooda uu yahay hadda laftirkeedana hubka qaarkiis waa la ogyahay dad oo ama saraakiil ha noqdeen ama dad kale ha noqdeen guryahooda aa inta badan laga sheegay marka dee halkan waxa laga digaya waxay tahay xeerkaas hadda soo baxay oo golaha wasiiradu ay ansixiyeen oo galabta hor hoos hor yaalla hay-adihii ammaanka oo wasiirkii amniga hadda halkan nagu shir guddoomayo taliyihii halkan hadda uu ka hadlaya qaybta in maaragta uu dhaqan galo aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa hay-adaha ammaanka gaar ahaan tiimka ka shaqeeya hubka dhigista maalmahan ka shaqaynaya sida ay u dardargeliyeen hawshooda ay u dardargeliyeen askariyaa laga yeelay qof shacbana warkii iska dhaaf kuwa mootooyinka qoryaha la raacaya kuwa baabuurta caadigaa la raacaya kuwa la lugaynaya shaarku rab hawad lagama yeelayo waana ogtihiin oo hadda maaragta inay xabsiyada ka buuxaan oo hubkii lasoo qabanayo marka macnaheedu waxaa waaye qofka waxaas la dhuumaayoo dhan ama wada midka khawaarijka oo gurigan galaya ama hoteelkan raba inuu galo ama xaruntan raba inuu galo hubkaas uu wataa wuxuu yahay lama yaqaan sababta looga digaya waa sababtaas guud ahaan waxaan rabaa inaan kusoo gebangebeeyo kaamirooyinka faa'iidaday leeyihiin dadka waa la arkay hadda maalin laweed waxaan arkaya mid inta mariya isku soo duuduubay oo gebigiis wejigana xataa soo mara soo marsaday boor soo marsaday xilli aroortiiya meel ku dhajinayo waxay ogaadeen kaamiradaas si caadiya inta meela ku dhajiya inta la raacaa lasoo qabto waa ogaadeen kaamiradaanu marka waxa dhamoo dadka ay ula dagaalayeen oo leeyihiin ha la fujiyo yaa la dhejin ay guryaha u qarxinaya waxay rabaan inay markay meelaha ay galayaan iyo markay meelaha tuugaysanayaan inay markay meelaha wax dhigayaan inaysan kaamiradaas u qaban sababtaas waaye sababtay ula dagaalamayaan marka marka aad iyo aad aad u mahadsan tihiin muhiimaddu waxay tahay annagu sideedaba hay-adahaas ammaanka ayaan garab u nahay ayagaan maaragtay ku dhiiro gelinaynaa shaqada ay hayaan ayagaan maaragtay mar kasta kula xisaabtamaynaa howlaha ay hayaan awaamirtaas la soo faray oo ay ku shaqaynayaan oo ilaa heer madaxweyne istixan dadku inay u dhagal nuglaadaana la rabaa qofku inuu dhagaha inta isxiro uu yidhaahdo hadhow maaragta madaxa maaragtay eh, ha laygu kabo sax maaha marka la shaqeeya hay-adaha ammaanka la shaqeeya dowladda la shaqeeya maaragtay eh, eh, eh, maamulka gobolka la shaqeeya in allaale intay qusaydo dowladnimada ka shaqaynaya la shaqeeya si maaragta adinkuna aad maalkiinu inkugu badbaado oo naftiinu inkugu badbaado oo dowladnimo hormarsan aan u helno
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees ok ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormuud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xaduud lahayn
wax bii ka bilowda xuduud aan lahayn waa beeley boqorka badda cagta beeley bidix iyo midig boodin iska dhalin malaba shanta qaar adduunka ku dhaliyay ma aha lugta beele ee waa premier masterka ay sorry
iska ilow xuduudaha ku adeego bremier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan
abka daha balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshil gruub adigoo isticmaalaya ablikhethonka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
kani waa bremier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga bremier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale bremier walad
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkada isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
dunida maanta waxaan marar badan dooranaynaa waxa noo sahlan halkii aan ka dooran lahayn tayada laakiin markii ay timaado cuntooyinka aan cunno ama daawooyinka aan qaadanno khataruhu waa ka sarreeyaan sida aan malaynayno cuntooyinka daawooyinka iyo alaabaha ay tayadoodu hooseyso waxay leeyihiin cawaaqib caafimaad oo daran oo saameeya jirhkeenna iyo bulshadeenna ganacsato waxaa la soo gaaray wakhtigii aan u istaagi lahayn joojinta in dalka la soo geliyo alaabaha aan tayada lahayn macaamiishaadu waxay kugu tiirsan yihiin caafimaadkooda iyo badqabkooda muwaadin ka digtoonoow oo mar walba iska hubi maadooyinka ilaha iyo tayada waxaad iibsanayso xusuusnow adiga ayaa awood u leh in aad doorato ikhtiyaaro caafimaad leh haddii aad aragto cunto cabitaan ama daawooyin tayadoodu liidata kusoo wargeli hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed aanu wada istaagno hubinta tayada cuntada iyo guud ahaan alaabaha waxaan si wada jir ahaan caafimaadna haddii aad hesho macluumaad intaan ka dheeriya waxaad ku diri kartaa ama wici kartaa kool sentarka lambarka gaaban ee labaatan laba labo fariintan waxay kaaga timid hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba ku anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkiiyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaalaa iidahab waxbarashada kusii bilal kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriya u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan iidahab isticmaal oo ku adeega weliga
bangiga dahabshiil dahabshiil bank
dahabshiil habkaiyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la ysugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarkaama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiya haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaaguu sheego dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo allow balaaye ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saaciidaha bulshada salaam somaali bank
kani waa bremier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga bremier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale bremier walad
dunida maanta waxaan marar badan dooranaynaa waxa noo sahlan halkii aan ka dooran lahayn tayada laakiin markii ay timaado cuntooyinka aan cunno ama daawooyinka aan qaadanno qataruhu waa ka sarreeyaan sida aan malaynayno cuntooyinka daawooyinka iyo alaabaha ay tayadoodu hooseyso waxay leeyihiin cawaaqib caafimaad oo daran oo saameeya jirkeenna iyo bulshadeenna ganacsato waxaa la soo gaaray wakhtigii aan u istaagi lahayn joojinta in dalka la soo geliyo alaabaha aan tayada lahayn macaamiishaadu waxay kugu tiirsan yihiin caafimaadkooda iyo badqabkooda muwaadin ka digtoonow oo mar walba iska hubi maadooyinka ilaha iyo tayada waxaad iibsanayso xusuusnow adiga ayaa awood u leh in aad doorato ikhtiyaaro caafimaad leh haddii aad aragto cunto cabitaan ama daawooyin tayadoodu liidata ku soo wargeli hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed aanu wada istaagno hubinta tayada cuntada iyo guud ahaan alaabaha waxaan si wada jir ah u dhisi karnaa mustaqbal caafimaad haddii aad hesho macluumaad intaan ka dheeriya waxaad ku diri kartaa ama wici kartaa kool sentarka lambarka gaaban ee labaatan laba labo fariintan waxay kaaga timid hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka imigreeshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelyn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
Yeah. mar kale isma qalaboon saaxiibayaal markan haddaynu milicsano qaar ka mid a macalimiinta soomaaliyeed ayaa si weyn uga cabanaya wasaaradda waxbarashada ee dowladda soomaaliya maanta banaanbaxyo kala duwan ayay dhigeen mid ka mid a macalimiintaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa qodobadan akhriyey
بسم الله الحمد لله ثناء الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، جمهورية فدرالك الصومالية قدق معلمينتا وزارة وحبرشدة والمرتيين كو مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية كو رئيس الوزراء حكومتها كو قدوميها قولها شعبك الصوماليين كو قدوميها أقل كسره maanta xaqiiqdii maanta intaan oo macallimiina waxaa bannaan ku soo saaray iyagoo shaqadoodii ku jira in lagu wargeliyey inay si qasab uga baxaan hawlihii ay bulshada u hayeen loona haynin wax loo hayana aysan jirin waxaan aad uga xunnahay inay wasaaraddu noogu bax- nooga baxday ballantii ay nala gashay kal hore ee ahaa in eh, wixiina soo maq eh, oo ahayd in wixii naga maqnaa oo mushaar inay xasilisay wax kale oo aan aad uga xunnahay inay inkirtay jiritaankeenna shaqaalanimo haddaba waxaan halkaan ku soo bandhigaynaa caddaymaha aan haysanno ee ka turjumaya macallinimadeenna kow waxaan ka nimid ama ku nimid wasaaradda imtixaan tartan furan ah waana kan idin hor yaalla labo waxaan u haysannaa shahaadooyin tababar ayadu bixisay muddo labalaba sano ah ee jaamacadaha ummadda iyo macadka gahayr labadaba waxaan wada haysanaa heshiis shaqaalenimo oo aan lahayn wakhti go'an uu ku egyahay waana kan aad aragtaan afar waxaannu haysanaa aqoonsi isku wada mid ah waana kan aad u jeedaan shan waxaan ka shaqaynay goobaheennii shaqa- shaqada ee iskuullada waxbarashada jadwalkana waxaa waan ku qorannahay oo haddaba waan ka howlgalnaa lix waxaan ilaaliyaal ka ahayn qaadashadii macallimiinta cusub ee ay wasaaradda qaadanaysay sanadkan waana kan farinteeda waa tan farinteedu toddoba waxaan sah- saxayaal ka ahayn imtixaankii macallimiinta cusub ay qaadanaysay wasaaradda waxbarashada sanadkan waana kan sawirada muuqaalka sixidda sideed waxaan mushaarkii loo fasaxay macallimiin aan isku qaanad ahayn oo hadda helay mushaarkoodii oo tiradoodu tahay macallin waana kuwaan magacadooda sagaal waxaan mushaarkoodii waayey laba- sagaashan afar macallin waxaana lagu wargeliyey in si qasab ah uga baxaan shaqada ay u hayaan bulshada waana kuwaan hortiinna dhooban dhammaan xogtaas aan kor ku soo sheegnay waxaan u haysannaa caddaymo waana soo bandhignaynaa waana soo bandhigi doonnaa mar walba cid kasta oo nooga bahatana waan siin doonnaa insha allah gebagabadii dulmigaan naloo geystay waxaan cod dheer ku gaadhsiinaynaa madaxda oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo gudoomiyaha gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliyeed xildhibaanada dham- ee hay-adaha garsoorka iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed in maanta garteenna si cadaalada loo qaado oo loo soo xaqiijiyo cid cidda gardaran ama haddii nal ka gardaran yahayna haddii nalooka garaabo waan idiin rajaynaynaa ama waxaan idiin rajaynaya inaad ka soo jawaabi doontaan cabashadeenna iyo xujadeenna il gaarana lagu fiirin doono insha allah wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasaaradda waan la xiriir markii ugu dambaysay laba kal baan la xiriir mar horena ballan baan wada galnay markii xigayna albaabaday naga xirteen sababta kanta waxay tahay iyadoo ballantii in- in ballantii noola kaga baxay bay ka turjumaysaa arrintaas
kani waa premier walad lacag ugu dir baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xaduud lahayn
wax bii ka bilowda xuduud aan lahayn waa beel iyo boqor kubadda cagta beel iyo bidix iyo midig baa waddan iska dhalin malaba shanta qaar adduunka ku dhaliyin ma aha lugta beele ee waa premier masterka ay sorry iska ilow xuduudaha ku adeego premier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan
abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya ablicathonka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saaciidaha bulshada salaam somaali bank
kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier walad
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxibigaho salka waan dhigtay hayee barsooda bersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaa u codaysi
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
dunida maanta waxaan marar badan dooranaynaa waxaa noo sahlan halkii aan ka dooran lahayn tayada laakiin markii ay timaado cuntooyinka aan cunno ama daawooyinka aan qaadanno khataruhu waa ka sarreeyaan sida aan malaynayno cuntooyinka daawooyinka iyo alaabaha ay tayadoodu hooseyso waxay leeyihiin cawaaqib caafimaad oo daran oo saameeya jirkeenna iyo bulshadeenna ganacsato waxaa la soo gaaray wakhtigii aan u istaagi lahayn joojinta in dalka la soo geliyo alaabaha aan tayada lahayn macaamiishaadu waxay kugu tiirsan yihiin caafimaadkooda iyo badqabkooda muwaadin ka digtoonoow oo mar walba iska hubi maadooyinka ilaha iyo tayada waxaad iibsanayso xusuusnow adiga ayaa awood u leh in aad doorato ikhtiyaaro caafimaad leh haddii aad aragto cunto cabitaan ama daawooyin tayadoodu liidata ku soo wargeli hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed aanu wada istaagno hubinta tayada cuntada iyo guud ahaan alaabaha waxaan si wada jir ah u dhisi karnaa mustaqbal caafimaad haddii aad hesho macluumaad intaan ka dheeriya waxaad ku diri kartaa ama wici kartaa kool sentarka lambarka gaaban ee labaatan laba labo fariintan waxay kaaga timid hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed
ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriganimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u u baaqaayo uma jeedid ugu dambayntii ku subax shan iyo toban doolar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon macaamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteen ee soomaalay sahankii somtel baan ku helnay soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahal kaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba ku anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaala ii dahab waxbarashada ku sii bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
bangiga dahabshiil dahabshiil bank
dahabshiil habkii hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarkaama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgan dheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsi haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegan hadafkaagu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo allow balaayo ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bankiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bankiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bankiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bankiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socon kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam soomaali bank deeqtoon deeqtoon
intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wareegga wararka ee afar iyo labaatanka saac mar kale intaynu isu maqli doona nabadgelyo